kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada dhegeystayaasha waxaan u soo qabanayaa heesta sabab kale hamoodine waxaa qaadaysaa hibo maxamed siday tahay naftaydiyo lama socdid hawla sannada hali hayste siday tahay naftaydiyo lama socdid hawla sannada hali hayste sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe ad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteene ad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee ad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee ad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee sabab kale hamodine sabab kale hamodine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii goyse sabab kale hamodine sabab kale hamodine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii xalay baan saqdii dhexe sariirtan ku jiifsaday sagaal jeer ka tooso xalay baan saqdii dhexe sariirtan ku jiifsaday sagaal jeer ka tooso sudiga cadcadiyo sol iyo abaarba sahayli fadhiiste sudiga cadcadiyo sol iyo abaarba sahayli fadhiiste adna way sagsaagto subaxadaan isaragniyo adna way sagsaagto subaxadaan isaragniyo saacadana ku sayba roobad moodiyo sanqarorka kugu yaal midabkaaga sagalkee sayba roobad moodiyo sanqarorka kugu yaal suradaada oo qudha ma siistena duunyada
hiba maxamed ayaana ku luuqaynaysay dhegaystayaal heestaasi sabab kale haatanna dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah farxiye axmed iimaan iyo xasan axmed iimaan abshire axmed iimaan cabdiraxmaan axmed iimaan ruweyde axmed iimaan maxamed axmed iimaan iyo xuseen axmed iimaan cabdirasaaq axmed iimaan rable axmed iimaan ibraahim axmed iimaan maxamed ismaaciil iimaan iyo falastiin axmed iimaan waa falastiinteeni waxaa kaloo ku jira Ra- raxmo maxamed axmed iyo anise maxamed axmed asbe maxamed axmed iyo sumeeye maxamed axmed dhammaan asxaabtaasi waxay hambaliyo iyo bogaadeen ay hawada u marinayaan nasre ismaaciil iimaan iyo axmed maxamed maxamuud oo jimcihii aanu kasoo gudubnay meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho isku waara ubad khayr qabana allaha idinkala siiyo ayaan leenahay aamiin annagana waxaan idin raacinay heesta dardaaran iyo codka macaan ee axmed rasta
ruux kula dadooho kula diinaba dugsi laga dhigtaa ruux kula dadooho kula diinaba dugsi laga dhigtaa marwa daacadoo kuu dirnaxdaa dumma laga xushaay dahab iyo xariir qayb doontaba tusha loo suraa tusha loo suraa tusha loo suraa tusha loo suraa marwa daacado u dirnaxdaa dumar laga xushaaye marwa daacado u dirnaxdaa dumar laga xushaay dahab iyo xariir kay doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa darajada adduun dad isguursada ku dakeeya ee arooska ku taga darajada adduun dad isguursada ku dakeeya ee arooska ku daga ku dakeeya oo arooska ku daga ku dakeeya oo arooska ku daga ku dakeeya oo farxiyo ay ku daga ku dakeeya oo faraxo ku daga ku dakeeya oo dulcaleena hela lagu dhiigsadaha daa in laga baryaa reer lagu dego lagu dhiigsadaha daa in laga baryaa geesigii dadaalka doortay baa dadab lala galaye geesigii dadaalka doorta baa dadab lala galaye deeq iyo wanaag u doonaba dabcan loo horaa dabcan loo horaa dabcan loo horaa dabcan loo horaa geesigii dadaalka doortay baa dadab lala galaa geesigii dadaalka doortay baa dadab lala galaaye deeq iyo wanaag u doonaya dabcan loo horaa dabcan loo horaa dabcan loo horaa dabcan loo horaa darajada adduun dad iskursada ku dakaynaya garuska ku daga darajada adduun dad iskursada ku dakaynaya aroska ku daga kudakeeyo aroskaan
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi xatar loo yaqaan iyo ayaanle aadan shariif cali xaashi cabdiqadar shariif daahir iyo cabdiweli shariif daahir iyo mukhtaar bashiir shariif axmed hire bashiir iyo maxamed fure mahdi fure iyo maxamed gurdan saxane dheere iyo cabdulaahi shariif axmed waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan maxamed bashiir shariif axmed iyo ruqiyo budul maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay dowlad deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo xaliimo guure yarow iyo cadar cabdinaasir maxamed abshir cabdinaasir maxamed axmed cabdinaasir maxamed iyo cabdinajiib cabdinaasir maxamed iyo bakool cabdinaasir maxamed ciqra cabdinaasir maxamed iyo kowsar cabdinaasir maxamed iyo kalsoon cabdinaasir maxamed aabe cumar maxamed maxamuud iyo hooyo xaliimo aadan maxamed iyo leylo cumar maxamed ilhaan cumar maxamed injineer boorow axmed dhaqane kabas faarax bare yaasiin ibraahim salmo maxamed cabdulaahi waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan deeqo cumar maxamed iyo faarax cabdinaasir maxamed faarax lamaane oo arooskooda uu ka qabsoomay dhadhaab kenya waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin heesta kale ee nuur aan dhegeystayaasha usoo qabanayo waa ha ay dayrin waxaa qaadaysa maryam mursal waxaan damacsanaa deqoowinaan wada tegnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa waxaan damacsanaa deqoowinaan wada tegnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga
duqii dhalayba daraato idayriyo dunya la'aan nin guur damca dambi buu gala duqii dhalayba daraato idayriyo dunya la'aan nin guur damcaa dambi buu galaa haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida
haydayrinin dada adanka doorbide duni nafsa loo daayayo ku dayrane haydayrinin dada adanka doorbide duni nafsa loo daayayo ku dayrane haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacaatiga
dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay haydirin waxaan dow ahayn haydirqay gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqay gabaryahay ida
dibad maroo dakamayo waan daalane duulad cidlaada waafaya dayacbaanahe dibad maroo dakamayo waan daalane dulad cidlaada waafayaa dayacbaanahe haydirin duurba halgalo oo daandunayow dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray isaaq maxamed nuur daqare iyo xaaskiisa caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo caruurtooda waa asxaabteenna waa idin salaana saaxiibayaal waxaa kaloo ku jira farxiyo maxamed nuur iyo odageeda iyo caruurtooda iyo dhammaan qoyska reer maxamed nuur waxaana ay u hambalyeynayaan cali maxamed cali amoore iyo xaaskiisa nimco xuseen aadan oo uu dhowaan wiil ugu dhashay isbitaalka aagakhaan ee magaalada nairobi wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdishakuur cali maxamed waxaanu leenahay soo barbaar oo noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhabar uu noogu yimid hooyo raxiimo cabdulaahi cabdi iyo aabe raage bootaan diiriye sahal raage bootaan iyo sakariya raage bootaan iyo kowsar raage bootaan iyo cumar raage bootaan dhammaan reer raage bootaan iyo reer ismaaciil sheekh cali waxaana ay hambalyo u dirayaan faa'isa raage bootaan iyo deeq ismaaciil sheekh oo wiil ugu dhashay gaalkacyo waxaanay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaado oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay dhankii heesaha aan mar kale ku laabanno heestii ruun ayaan idiin ciyaari doonaa iyo codka maxamed xasan lafool
dhabarta adhaxda iyo unugyada dhiige jirka laxaadka intiisa kale adanaadii celinaya
jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa masalaha dhigto keliga kugu aamini codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubuqda beerkii wadnaha adaa masalaha dhigto keliga kugu aamini codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsata afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsata amaanada dhowrtaaye balanta ila oofisaay amaanada dhowrtaaye balanta ila oofisaay abalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu cadaanibka kuu jeclahay ugu runay ugu cadaanibka kuu jeclahay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsataay afaadi dhibta ila martee samirka ila qaybsataay amaanada dhowrtaaye walanta ila oofisaay amaanada dhowrtaaye walanta ila oofisaay abaalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu runay ugu adaalibka kuu jeclahay ugu runay ugu adaalibka kuu jeclahay aroortii birokoday iyo gudgoonkii gufaacaday xareedii iontatiyo raxmadan ku ildogsadaa ijaabadan ka aflaxay ilayskii nuur daalaxshay ijaabadan ka aflaxay ilayskii nuur daalaxshay xubnaha jidhka ururiyo ruuxaad ku aroortayo iridkaa sanbabada degto codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan codkaale looma ogolaan
hambalyadan dhalasho waxay naga soo gaartay aabo aadam isxaaq iyo maamo suldaano sabriye fartuun aadam garabey iyo farxiyo aadam garabey hodan aadam garabey hani aadam garabey iyo amiira aadam garabey dhammaan reer garabey oo isku duuban ayaa waxay u hambalyaynayaan yuusuf aadam garabey iyo maryam maxamed ibraahim oo gabadhooda curadka ah ay ugu dhalatay degmada buurhakaba ee gobolka bay curadka waxaan leenahay allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray jaamac maxamed xirsi iyo sayid cali xasan foore iyo mustafe xirsi xasan doctor sayid cali maxamed sulaymaan iyo saciid maxamed gamadiid iyo faysal ow xirsi xasan hinde ismaaciil maxamed iyo khadro faarax jaamac gelin iyo xamse xaaji karaama maxamed axmed jokar iyo cabdiqani cabdulaahi cumar xayd iyo naasir cabdi xaaji nuur abtihawd iyo ismaaciil xaamud jaamac waxayna taaniid u dirayaan xaaji mustafa cabdulaahi xasan caare iyo ubax maxamuud ismaaciil oo meherkooda uu ka qabsoomay gaashaamo waxaa dhambaal uu noogu yimid cabdifataax ciro oo jooga minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana uu taaniyad u dirayaa cabdishakuur maxamed aadan oo ku magac dheer samiir shanka iyo saciido cabdi oo dhowaan arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo waxaana uu leeyahay isku waar dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi oo joogay jabuuti iyo cabdikhadar shariif daahir cabdiweli shariif daahir iyo mukhtaar bashiir shariif iyo axmed hiro bashiir waxaa kaloo ku jira cabdulaahi shariif axmed iyo saxane dheer dhammaan asxaabtani waxa ay u hambalyeynayaan maxamed bashiir shariif iyo ruqiyo budul maxamed oo arooskooda uu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan deegaanka xamaro waxaan leenahay maxamed iyo ruqiya allaha idinka dhigo kuwa isku waara oo owlaad kheyr qabtana uu alla kala siiyo aamiin waxaa kalena idiin soo qabanayaa heesta isha sacabka mari codkii khatra daahir cege iyada ayaan ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta oo idinla socodsiiyeen ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan karaa mooye isaga dadka ururayo isu tegay dhammaan ma ogan karaa mooye isaga wayha uga warama wayha uga warama aramidu inay helbe taqaan aramidu inay helbe taqaan hadba waxaan arkaa anoy cidlaa eridhaban sidii kuwaloolaye hadba waxaan arkaa anoy cidlaa eridhaban sidii kuwaloolaye ubax baan sidaa kula soorde madiga aqbali ubax baan sidaa kula soorde madiga aqbali eedad kalgacalada igu ubaya dhibta eedad kalgacalada igu ubaya dhibta mawdin naftan naftan naftan naftan ku ogole
aaabkamariaadkalgacalagaygu ubayadhibtamo